بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني كنا وحنو إذن كسو قد بننا عشر كي لحية طبنا كتابك أبي شجاعة وحانا سوتش إذن يا شيخ محمد شيخ عمر دير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد waxaynu soo xusaynay kitaabu janais baynu ku dhex jirnay kitaabkii ka warramaya qofka bani aadamka ahi marka uu dhinto waxa uu xuquuq yeelanayo ama ay tahay in loo qabto ee dadka waxa ku xiga marka saddexdaa hore aynu soo sheegnay maydhiddii iyo kafantii iyo kutukashadii aaskii baa ku xigaya waxa uhi wayudfanu waxaa lagu aasayaa fii laxdin meel luxuda lagu aasaya mustaqbil alqibla iyadoo qibladana loo jihaynayo sidaasay tahay sacdu bnu abi waqaas saxaabiga la yidhaahda radia allaahu canhu markii uu dardaarmayuu sii dhimanayay wuxuu idhi luxud ii sameeya wansibuu calaya labin nasban xabad labanana dhabarkaygaga tiriya si aanan isu rogin leannahu qofkii waa qof bakhtiyey markuu dibiro xabaashana ku jiro wuu furayaa wuu isa soo rogayaa marka dhabarkaygaga tiiriya buu leeyay sidii nebigaba lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam isagoo luxudkaa ku jira qibladana waa loo jeedinaya luxudka nebigaa loo sameeyey qibladana waa la qaabiliyey isaga laftiisuna wuxuu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam shahaadadii beder waxaan le uxud markii uu aasayey qiblada u jeediyey oo ka qur-aan badan imaam ka dhiga oo horraysiiya ka qur-aan badan yaqaana ayaa luxudka xagga qiblada lasii xigsiinaya wa yusallu waa laga siibayaa min qibali ra'sihi xagga madaxaa laga siibayaa birifqin si dabacsan ayaa loo soo siibayaa wa yaquulu waxau odhanayaa alladii yulxiduhu qofka luxudka dhigayaana bismi illaahi wacalaa millati rasuuliillaah erayadaasuu ku dhawaaqaya wadayusjacu fi lqabr qabrigana waa la jiifinayaa qofkan dhintay bacda an yucamaqa intii hoos loo dheereeyey qabrigii qaamatan waa basba joog iyo gacan la taagay intii hoos loo dheeriyey sidaasuu sheegay waay wayusallu min qibali ra'sihi birifqin marka uu leeyahay xagga madaxa laga soo gelinaya xabaasha sida aynu inagu u gelinno waa ka yaro duwan tahay maalan innagu waxaynu ka soo gelinnaa qofkii markaa la qabanayo xaggan hoosu mala istaagaa dabeetana hoos baa loogu soo dejiyaa tan se uu sheegayaa waxa weeye in xagga cagaha laga soo geliyo xagga cagaha cagihiisu xagga ay marayaanoo matalan galbeed ah innaga xaggeennan marka la eego ayaa madaxa laga soo gelinaya hoos baa loogu soo dhaadhicinaya in xaggaa madaxa laga soo geliyo dabeetana tooskaa loo qabto sidaa loo soo geliyay halka lagu soo labarogaya innaga siduu u jeedaa wacanka min qibali ra'si xagga madaxa macnaa madaxii baa lagu soo hor dhaadhicinaya xabaasha dabeetana calatuul baa loo gelinayaa saasuunbaa gudaha loogu dhaadhicinaya qaarka hore in qaar soo qabtaan haddana qaarka dambe lagu xigsiiyo saa loo soo guro oo lasoo guraya halkii lagu soo labarogaya innaga xagga cagaha galbeed baa laga soo gelinaya xabaasho weeye waaya sidaasaa sunno ah cabdullaahi bnu yaziid oo saxaabi ahaabaa wuxuu leeyahay udkhila alxaaris alqabr min qibali rijlay alqabr haada min asunna taasaa sunnaha ah waaya qofka markaa luxudka dhigayaana wuxuu odhanayaa bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku dhigayaa wa calaa millati rasuuli illaah iyo nebi maxamed diintiisa diintaasuu ku noolaa iyaduu ku dhintay iyadaa lagu buddhigayaa sidaasuu odhanaya qofku xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi baa wariyey waa xasan ibnu cumar baa wuxuu idhi nebigu waxa uu ahaa marka uu dhigo meydka qabriga erayadanuu odhan jiray bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuliillaah ama wa calaa millati rasuuliillaah halka dadku ay ka buuqayaan waxba la buuqi maayo sunnaha saasaa loo waafaqaya dikrigaasaana lagu dhigaya wayubdacu fi lqabri bacda an yucamaqa qaamatan wabasta buu ku uhi qabriga waa in la dhigo qofkii jinaasad ahaa ee la aasayey intii hoos loo dheereeyey qaamatan wa basta qaamadu waa joogga qofka bastaduna waa gacan la fidiyey qof dhexdhexaadii markuu xabaasha isdhex taago ee weliba gacanta uu kor u fidiyo intaa waa in xabaasha hoosu qodideedu noqotaa waayo raggii uxud ku shahiiday asxaabtii ku shahiiday markii xabaasha loo qodayay ayuu nebigu waxa uu lahaa axfiruu awsicuu waaxsinuu hoosu qoda xabaashana waasiciya wanaajiyana inay yar waasac noqoto hoosna loo dheereeyo iyadoo dee aad ogsoon tahayba in wakhtiga xadiidkaa sanadkiisuna waa saxiix wakhtigaa dagaalka lagu jiraana dee waa wakhti la iska duruufaysan yahay oo hawshu ay iska badan tahay wakhtigii buu nebigu leeyahay xabaasha dheereeya marka dee arrinku uu iska caadi yahay sideennan oo kalena dee waabay ka sii xag jirtaa waa in xabaasha si wanaagsan loo qodaa haddii kale ama way dumi kartaa oo dadkan ku joogsanayaa dumin kara siiba markuu dhulku jilicsan yahay ama bahal baaba la dee urin kara si ay taasi meesha uga baxdo waxaa kale oo haddaba jira marka maalan qofku meesha lagu aasaya ay tahay meel jilicsan dhulka had iyo jeer ama xeebaha ama iska bacaadkaba markay meeshu jilicsan tahay qabaaljeexaa wanaagsan kolkaana in xabaashii bartanka laga dilaaciyo dabeetana qofkii sidaa lagu dhigo wax la saaro oo markaa saa lagu asturo dhulka adagna laxdigaa fiican iyo iilka meesha jiricda sanna waxa wanaagsan in bartanka la dilaaciyo sida farqiga wahay waa sidaa wayusadaxu lqabr qabrigii waa la kala fidinayaa walaa yubnaa calayhi lama dhisayo walaa yujasasu lana nuuradayn maayo habka xabaasha loola dhaqmayo ayaa halkan uu ka xusay tasdiixu waa kala bixin sida qofku marka uu jiifo oo kale saasoo kale waa in xabaashii loo dheereeyo bariya galbeed u dheeraato tasniim ayaa cagsigeeda in la tuulo oo sida had iyo jeer ciid kubadahoo kale waageeran sideed loo sameeya taasaa ka soo horjeeda markaa sidaasi si aynu isticmaalna ma ah xabaal la moodi maayo dee ciid tuulanunbaa la moodaya haddii sidaa loo buuro ciiddii marka waa in la kala bixiya xabaashi saasaa fiican inkasta oo ta kale lafdigeeduna aanay mamnuuc ahaynoo fuqahada qaarkoodba ay dee tilmaamayaan xabaasha lana dhisi maayo lana nuuradayn maayobu waayo waa la nahiyey oo nebigaa diiday calayhi salaatu wasalaam taa xadiidkuna waa saxiix oo kitaabka muslim laydhaa buu ku sugan yahay waa xadiidka sagaal boqoliyo lix iyo sagaashan tirada xaadiidta marka la eego cali bnu abi aalib ayaa wuxuu dirayaa nin abilhayaaj laydhaa alsadi ayuu diray meel buu diraya wuxuu leeyahy alaa abcauka maa bacanii calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam niyaho wixii nebigu uu igu diray ee fariin ahaa ayaan aniguna kugu diraya haddaan gobollada kuu dirayo anlaa tadaca timhaalan ilaa damasta taallo kastood aragto oo dadkaa cajamta ah ee dhulkooda la furay ee la xoreeyay ay leeyihiin inaga jejabi buur beliya baas bay qabtaa sanamyaashaa sidaa lagu caabudaayay walaa qabran mushrifan ilaa sawayta xabaal kastoo la dhisayna isku sinbuun sidaasaa markaa xadiidkaa saxeexa ah ee caliy bnu abi aalib radia allaahu canhu ka soo arooray uu tilmaamaya nebigaanuu u kor yeelay xadiid labaad baa isaguna muslim ku sugan sagaal boqoliyo toddobaatan tiradiisu tahay jaabir ibnu cabdilaahi baa warinaya nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu diiday an yujasasa alqabr xabaasha in xabaasha waxa uu diiday nebigu in la nuuradeeyo wa an yuqcada calayhi iyo in lagu fadhiisto wa an yubna calayhi iyo in la dhiso saddexdaadaba nebigu waa diiday calayhi salaatu wasalaam xabaas in la dhiso iyo in la nuuradeeyo iyo in lagu fadhiisto saddexduba dadkeennii suuq bay u noqdeen xabaashii in la nuuradeeyo ma ahee in hoy laga dhigtaa soo baxday hadda madhabtani waa madhabtii shaaficiga kutubteedii waliba gaagaabnaa wey hadday soomaalida iyo wadaadadooda odhan jireen madhabta shaaficigaanu raacnaa matnigii bay ku qorantay xataa sharaxii maaha kutubtu saasay wada qorayaan axaadiidtaa saxeexa iyagoo daliishanaya waana masalada ee culimmadu ay kutubtooda kaga wada warramaan fuqahadu waxyaabo badan baa marka loo diiday ta hore weeyaane dee maalkii halkaa la dhigay xabaal maal lumay weeye waxaa ka fiicnaa in agoonta la siiyo iyo ummadda masaakiinta ah taas waa mid maalkaasi wuu dayacan yahay leanna qof dhintay oo meyda ayaa halkan lagu asturay ma mudna ama shaqadeenna maaha in la qurqurxiyo abubakar sidiiq raggii nolosha fahmay waxa uu lahaa war marka ikafmaysaan buuhi mara duuga aniga igu kafma oo tu cusub ha igu kafmina lianna alxaya axwaju ilayha qofka nooli isagaa u baahi badan buuhi marada cusub xabadkan oo dhintay dee dirxibaaba ka yaacaya iyo milil oo goordhowto qof dilaacuu noqonaya ilaa waa qof dhintae mara cusubi maxay kordhin alla waxay ii qabanaysaa ma jiro camalkaygu hadduu cusub yahay damba waan u nuuri wey laakiin mara cusuba halkan layga raaciyaa arrinkeeda iska reed saasay yihiin raggii nolosha fahmay awliyada ilaahay ahaa innagana xabaashi waa la dhisay maqaan baa laga dul sameeyey masaajidna waa laga dul sameeyey mawlacna waa ka baxay daldaloolanna waa loo sameeyo qiiq baa lagu shidaya dabeedna ku soo fadhiiso weeye iyo rubad inan maad ku dhali suuq baabay noqotayba meesha iyo rag u hoyda iyo kada wakada waa qadiyad la xidhiidha duruuqu suufiya dariiqooyinka suufiyada iyo inxiraafaadkooda laakiin culimmada axkaamta waa kuwaasoo way kaaga warrameen hataa madhabtii dee ummaddu haysata tu labaadoo dhibaato ana way leedahay dhaqaal ahaan haddii sidaa loogu diiday ta labaada loo diiday waxa weeye cidhiidhiga dhulka iyo xabaalaha iyo baloodhada iyo magaalooyinka iyo islaamku wax walba wuxuu doonaya in la nidaamiyo haddii meeshani ay meel musabala tahay oo masel xabaalaha loo iibiyey waaba sida marar badan dhacdee ama loogu talagalay ay tahay weliba madhabtan laftigooda hadda shuraaxda mudawalka akhrida waxa ay leeyihiin haddii intii xabaasha loogu talagalay laga badiyo in la dumiyaa waaba waajib leannahu miskiin kaleo halkan agtiisa lagu aasi lahaa ayuu ku luga fidsaday intiisii oo uu ka qabsaday adiga arkayoo xabaal ayaa laga yaabaa inaynu daydayno meel aynu qof ku aasno xabaalna waxaa laga yaabaa afar qof in lagu aasa inay naga haysato meel kale oo wax lagu aasana lala'yahay marka kaha loo soo ururiyo intaa yar uun ee uu haysto uun baloorhkiisu wuu iska xadidan yahay dad badan uu haynayaa ma jiro waa isaga uune xagga hoosunbu ama u ballaaran ama cidhiidhi ku noqon doonaaye xaggan kore intaasay nala gudban ta saddexaada la diiday waxa weeye waa wax lagu lugaayo oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sii dhimanayay waa arrintuu uga digaya tani dadka muslimiinta wuxuu lahaa lacana allaahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura ambiyaa'ihim masaajid waa naftaa ka sii baxaysa nebi maxamed arrintu khatarta ay leedahay awgeed buu dadka ugu digaya ilaahay ha nacdalo yuhuudda iyo nasaarada wey dadkooda saalixiinta ah iyo ambiyadii ayay xabaalahooda ka dul dhisteen wax masaajiday ka dulbineeyeenoo way ka dhammaan waayeenoo dhismay ku sameeyeen taasna waa taasoo dee waa wax lagu lugo-ayo wey iyadana marka sababaha dartood ayaa loo diiday oo sharcigeennu u diiday oo kutubtii ay ugu qorantay oo axaadiidtii saxaaxeed ay ugu soo aroortay taana ha lagu baraarugsanaado allaahuma ilaa midh baa jiri kara maalan haddii qofku uu ka cabsanayo xabaashan inay uga egaato xabaalaha kale oo uu isleeyay markaad hebel soo booqato si aad xabaashiisa dee ugu ducayso oo aad u soo siyaarato calaamad u samayso si aanay xabaalaha kaaga egaanin waa la ogoliyay saxaabigii cumaan ibnu madcuum nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu aasay dhagax weyn buu ka dultaagoo calaamada dhagax ayuu ku tiiriye weyn oo aan deay kaga duwantahay xabaalaha kale markaasaa waxau ihi atacarafu bihi akhii walaalkay baan ku garanayaa dhagaxaa walaalkay cumaan in halkan lagu aasay baan ku garanaya weliba taa fuqahadu waxa ay leeyihiin in wax lagu qorqoro maaha oo taariikh iyo magaciisa waxa in lagu qorqoro maaha waxa weeye shay-un ama irgin ama dacar ama geed ama dhagaxaan waxuu qofku ku garto ayuunbaa la doonayaa leanna dadkii meeshan markuu soo galay wuu sinmay maalkoodii iyo madaxnimadoodii iyo awooddoodii iyo way simantay waaba laga yaabaa maanta hadduu kula hadli lahaa inuu ku odhan lahaa warbaliya baaska iga daay arrinku saa ogeydeen maahee iga daaya inuu ku odhan lahaabaaba suuragalaba taana sida sharcigu uu yidhi uun inaynu ka marno weeye walaa yubnaa calayhi walaa yujassas lama dhisayo lama nuuradaynayo buu kuleeyahy sheekhu taana waa ka soconnay walaa ba'sa bilbukaa'i walaa ba'sa dhibaata kuma jirta bilbukaa'i cala almeyd qofka dhintay in loo ooyo dhibaata kuma jirto min hayri nawxin haddii aanay qayla la socon walaa shaqi jaybin aan dharkana la iska dildilaacinayn nawxu waa qaylada baroori haddaanay meesha oolin ilmadu waxba dhimi mayso qofku uu kan dhintay isaga oo geeridiisa ka naxsan inuu ilmeeyo yaro murugoodo wax la ogol yahay weeye le'annahu qofka bani aadamkaa wax iskaga abuuran weeye farxadda iyo naxdinta labaduba wa annahu huwa adxaka wa abkaa ilaahay isaga ayaa adxaka ka qosliyey qofka bani aadamka ku abuuray farxadda wa abkaa isagaa ilaahay ku abuuray oohinta qofka bani aadamka ah iyo sababta uu la ooyayo iyo khaanadda oohinta keenaysaba marka iminka haddii lagu idhaahdo wax kasta oo kaa farxiya haddii aad aragto ha qoslin bal ka waran wax kasta oo kaa farxiya haddaad aragto ha qoslin oo ma qoslo noqo de way adag tahay waa wax kontaroolkaagaba ka baxsan ilaa culimmada qaarkood ay tilmaameen isagoo salaada ku jira hadduu hu yidhaahdo oo uu qoslo inay quficii la mid tahy kol hadduu hanan waayo oo aanay ka jebinayn salaada ma ooyo noqono waa la midun weligaaba ha nixin oo ha ilmayninna waa ku adag tahay insaanka waa dabeecadda iyo wax iskaga jira weeye insaanka nebigana waa ka soo aroortay calayhi salaatu wasalaam bukhaari iyo muslim baa xadiidkaa warinaya inankiisii uu jeclaa ee inamadiisa u dambeeyey ibraahiim la odhan jiray markii uu dhintay ayaa uu nebigu ooyey markuu arkay isagoo inankiisii ugu dambeeyey naftu ay ka sii baxaysa isagoo sabiya ayaa uu ilmeeyey nebigu asxaabtii la joogtay qaarkood baa waxay idhaahdeen oo sow adigii oohinta noo diidayay nebi maxamedow adigii nebiga ahaayee naga nahiyeyba baroorta ayaa ilmeeyey wuu u saxay dabeetana dareenkaa rasuulku dadka wuxuu idhi inna alcayna tadmac waalqalba yaxsun walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbana wainnaa bifiraaqika yaa ibraahiim lamaxsunuun ishu way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugoonayaa odhanse mayno wax ilaahay ka cadhaysiinaya ku dhawaaqi mayno oo baroriya waxaasi naguma jiro wax ilaahay ka cadhaysiinaya la iman mayno ibraahim oo faaruqidda aadna faaruqayseedna adduunyadii ka dhimanayso waa ka murugaystahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkaasaa u daliila mid nebi maxamed ka yimi weye waxaa kaloo soo aroortay oo muslim iyana ku sugan min xadiidi abi hurayra inuu nebigu soo booqday calayhi salaatu wasalaam hooyadii aamina oo uu jeclaa oo yaraan kaga dhimatay xabaasheedii buu soo booqday fa bakaa wa abkaa man xawla markaasuu dabeetana ilmeeyey kuwii la joogayna ay la ilmeeyeen taasina waa mid labaad daliil labaad wey nusuus saxiixa wey taasi waa wax jira oon qofka nacas ka dhigaynin weynimadiisana waxba u dhimaynina tilmaamaysa u naxariis jirta qayladan iyo tan qofku uu markaa jeexjeexayo dharkiisana waa wax tilmaamaya inaanu qofku qadarka raalli ka ahayn way dhacdaa dadka qaarkood oon diin u jeedin kuna camalfalayn ama nidaamka jaahiligu uu la weyn yahay in ay baroorta badiyaan dumarkoodu si loo yidhaahdo meesha nin weyn baa ka dhintay ama nin weyn baa ka baxay ilaa ay dhacdo waddamada qaarkood etoobiya iyo masar iyo bay malaa u badan tahay in laba soo kiraystaba kuwa barooranaya kuwa wax aroosayaa taqaana in lasoo kiraystee tu iyaduna oohinta ka qayb gasha ayaaba lasoo kiraystaaba bal haddii la yidhi oohin baa lacag lagugu siinayaa intay gaadhsiin bay kula tahay qaylada leewarka halka u dambaysay geynaysa leannahu lacag bay ku helaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa xadiid saxiixa isnee waxa uu ku yidhi annaaixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaama wa calayha sirbaalun min qaturaan wa dircun min jarb gabadha barooratee qof dhintay u barooranaysa ama isticmaali jirtay adduunyadii inay baroor dadka dhintay u baroorato haddii aanay ka toobadkeenin inta aanay dhimanin qiyaamaha way imanaysaa waxaana loo gelinayaa dhar naxaasa iyo dhar cadho ah baasha cadhadaee cuncunka badan dhar kaa iyo naxaas ka kooban baa loo gelinayaa saraabiiluhum min qatiraan watakhshaa wujuuhahum annaar liyajziya allaahu kulla nafsin maa kasabat marka ha layska hubsado aadna ha looga feejignaado xadiid kaloo bukhaari ku sugan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo intuba kitaabku uu ku wada qorayo laysa mina man latama alkhuduud wa shaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya annaga naga mid maaha haddaan ummadda islaamka nahay qofka dhabannada iska garaaca dharkiisana jeexjeexa ku baroorta baroorta jaahiliyada waa jabalaa waa sanadaa kii buurtaydii ahaayo kii geedka noo tegi jirayo wixii noocaa ahaa wey dacwa aljaahiliya marka jeebku waa dharka halkan had iyo jeer jeexan baa jeeb laydhaa waa gabadhiyo diriceedu meelaha uu ka jeexan yahay iska rifta taa wey marka dumarka in lagala taliyo diin la'aanna inay tahay loo sheego ma habboon wa yucazaa ahluhu qofkan dhinta ehelkiisii waa la tacsiyadaynayaa waa la tacsiyadaynayaa ilaa alaaati ayaamin ilaa saddex maalmood ayay tacsiyadu furan tahay qofkan dhintay ehelkiisii in la tacsiyadeeyo min dafnihi laga bilaabo markii la aasay markii la aasay laga soo bilaabo labaa iyo saddex cisho laga gaadhayo intaa qofkii dhintay ehelkiisii tacsiya loo fidinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi xadiid xasana maa min muslimin yucazi akhaahu bimusiibatin ilaa kasaahu allaahu min xulali alkaraamati yowma alqiyaama qofka walaalkiisa muslimka ah musiibo ku dhacday daraaddeed ka tacsiyadeeya waxa ilaahay uu huwiyaa maalinta qiyaamaha bedladda sharafta bedladda sharafta ayuu huwiyaa kol hadduu walaalkiisa laga dhintay uu tacsiyaynayo tacsiyana dee waxa ugu fiicantuu inantiisa ku tacsiyeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam inantiisibaa farriin u soo dirtayoo waxa ay leedahay inankaygu wuu dhimanaya isoo gaadh marka ninkii warka keenay ayuu war ku celiyo tacsiyadii u faray wuxuu leeyahay inna lilaahi ma akhir walahu ma acطaa wa kullu shayin cindahu biajalin musamma faltasbir waltaxtasib ilaahay wuxuu iska leeyahay wuxuu qaato wuxuu bixiyana isagaa iska leh shay walibana agtiisa wakhti buu cayiman buu ku socdaa ha iska sabirto ilaahayna ajri ha weydiisato aduguna intaad ku odhanaysaa qofkii waa taa wey ilaahay wuxuu leeyahay wuxuu qaado qofkan isagaa lahaa isagaa marka horena ifka keenay ajashiisuna way cayinayda iminka muu dhaafeen iska sabiroo ilaahay ajri weydiiso xadiidka saxeexaa saasaa ku sugan adiga laftaadana waa daba haysaa inaad tidhaahdo duwaanada ugu darto wey raadkaad ku taaganta qudhaadaan lagaa hadhin ka berrita lagu soo yeedhin doono ee la tacsiyayn doono dadka kaa dambeena waa adiga bal marka adiga laftigaagu waxa aad la shir tegaysa ead la safrayso bal hadda hebelow ha barooraninoo ha ooyinuune ka fiirso caraabahan adna wuu kugu soo socdaaday iyo anigabe wa yucazaa ahluhu ilaa alaaati ayaamin min dafni saddexda maalmood marka waa tacsiyada waxyaabaha markaa waalidkaee soo arooray waxaa ka mid a dadkan qofkani uu ka dhintay ehelkiisa ahaa maadaamay murugaysan yihiin waxaa laga yaabaa inaanay waxba qabsan karin waxaa laga yaabaa in ay murugadu ka tiro badato gaajadaba aanay dareemin in la saacido oo siyaabaha loo saacidaya ay ka mid noqoto in gurigii loo hagaajiyo dharkii loo maydho raashinkii loo kariyo la yidhaahdo iska cuna gaajayo idindilina iska cuno iska cabba waa la dhimanayaae laga dhaadhiciyo loo shaqeeyo saasuu nebigu ku taliyey calayhi salaatu wasalaam jacfar ibnu abi aalib radia allaahu canhu shahiidkaa weyn markii uu shahiiday wuxuu nebigu la hadlay isagoo ka warbixinaya usraddiisi iyo caa'iladuu ka tegey asxaabta qaar buu u dira waxau idhi isnacuu liaali jacfar طacaaman fainnahu jaa'ahum amrun yushqiluhum aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam jacfar aalkii iyo agoonta uu ka tegey maatiduu ka tegay raashin u sameeya maalmahan tacsida raashin u sameeya waxa u yimid wax ka mashquuliya inay wax qabsadaane waalidkoodii ay jeclaayeen bay ka naxsan yihiin geeridiise inay markaa wax qabsadaan way kari kari laayihiin maanta ee raashin u sameeya taasina waa waarid oo way soo aroortay waxa markaa aan waarid ahayn oo aan jirin in meeshii la fadhiisto dabeetana dadkii wax loo qaban lahaaba axan iyo fidde iyo agas iyaga looga fadhiisto waxay soomaaliduna ku sii dareen dusbaxyo dhaadheer oo lix fuudh iyo badh ah oo digada geela laaleegna inay soo uruursadaan dumarku ragguna bundado jaada ay ku akalaan meesha ah iyo hilib fara badanoo agoontii markaa baaqigii loo raacay iyagii baaba daalaca loo raacayaaba waa yaab wey qofku wakhtiyadu ugu baahnaa wakhtigu dhintay iyo wakhtigu aroostay iyobay ahayd waa wakhtigaynu dulbuuxinnaba ninbaa wuxuu ii sheegay magaaladeenna wuxuu igu yidhi buui macnaa isagu markaa wuu la yaabsanaa war ninkii hebel baa i yimid oo wuxuu igu yidhi buui wax noo dhiib maxaan kuugu dhiibaa baan idhi buui sawka aabbahaa dhintay buu igu yidhi buui kol hadduu aabbahaa dhintay dee wax noo dhiib halkaasay maraysa sidii kii dhashay walqasha noo dhib laodhan jiro kale diinla-aantu waxay leedahay naxdin daro iyo mushkilad badan bay leedahay weliba fuqahadu waxa ay kutubahooda haddaad si akhrida kaga wada warramayaan in aan la fadhiisanaynin meesha inaan la fadhiisanayn ee cidda timaadaa ciddaa wax u qabanaysa u shaqaynaysa sabirsiinaysa mooyaane in markaa muddo koobanuun waa sidii asxaabta iyo nebiga iyo salafkii ka soo aroortee muddo koobanuun la tacsiyeeyo oo dabeedna marka erayadaa lagu yidhaahdo ee qofku uu waajibkiisaa guto inuu iska dhaqaajiyo uun uu ka taga uun ta ugu fiicna waa saas wey wixii kalee dheeraada ee faraha badan ee ama dhaqaalo badan oo la keeno ah ama dhaqaalo badan oo agoonta laga qaada ama xoolaha agoontoo la cuno ama iyadoo meesha lagu wax badan loo fadhiisto taasi iyadu ma aha mid sharciga waafaqsan wey wuxuuna hadduu diin yahay waxa wanaagsan in nebi maxamed lagaga daydo calayhi salaatu wasalaam wixii kaleba hadduu ilaahay ku weydiiyo dhibkeeday leedahay oo dee waxaad ku jawaabta maleh qadiyadda sadaqada ubadku inama iyo habla mid kasta ha ahaadeene waalidkooda dhintay way u bixin karaan oo nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaa ninkaasi waxa uu leeyahay aabbahay baa dhintay wax ma u sadaqayn karaa haa ka sadaqeebu gabadhina way timid oo iyaduna hooyadeed bay ka warramaysa sacdu bnu cubaada ayuu ahaa sacdu bnu cubaada laftiisaa nebiga weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ha ka sadaqee buuhi waalidka rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka sadaqadii waa laga bixin karaa oo ilaahay ow ajrigeeda gaarsii baa la odhan karaa waanay soo aroorto dee axaadiidtaasaa sheegaysa waxaanse iyadu jirin wakhtigan aynu u cayinay ee gaarka ah ee saddexda habeen la odhanayo qofkii haddii aan fidihii la samaynin kaadidiiba haynaysa fidaha macnihiisu waxa weeye wax qofkii lagu furanayo waa fidyadii ayay ka socdaa eraygu qofkiibaa ilaahay lagaga furanaya sidii wax neefkan la qalay iyo sooryadan ilaahay lagaga iibsanaya cadaabkiisii oo kale ayaa loo dhigay marka haddii qofkii aan saddexdaa cisho laga qalin xoolahan kaadidii baan laga sii daynin baad ka maqlaysaa dadka maatida ah iyo ee aan aqoonta diinta u lahayn kaadidu way ku dheganaanaysaa waa looga darayaa haddii uu camalkiisu xumaa wax kaadiyoo hayaa ma jiraane raaxo iyo jannuu ku sugan yahay hadduu camalkiisu wanaagsanaa waxa ku hadhay ee halkan la galay waa camalkiisii buu nebiguuhi calayhi salaatu wasalaam wax kale ma jiro fikirkaasina waa fikir khaldan wey la leeyahay muddadaa marka haddii sadaqo loo bixinayo waa inaanay muddo ku koobnaanin saddex habeen iyo bil iyo sannad waa inaanay wax sidii ciid oo kale u egaada waa inaanay arrintu noqonin ee goor kasta oo waalidkii wax loo sadaqaynayo wax iska bannaan weeye oo axaadiidtaasi ay sheegtay waxaa loo sadaqaynaya lacag buu noqon karaa raashin buu noqon karaa shaah buu noqon karaa iyo waqti laakiin in la yidhaahdo arbacaday soo caraabaysa iyo jimcahay imanayaan iyo fidihii iyo axankana waa sanawi isaguna waa yeerle waktigaasunbay diidayaan maaragtay culimmadu oo dee aan waarid hayn oo aan soo aroorin waayo naasku waa in sidiisa un lagu taagnaadaa oo cibaadada asalkeeda ayaa tawqiifiya tawqiifiga macnihiisu waxa weeye raadraac in sidaa nebiga ay uga soo aroortuun loogu egaado oo aan la iska jeclaysanin wixii la doonaba marka qadiyaddaa tacsiyaduna arrinkeedu wuu inagu hawl batay oo runtii dhib badan baa ku jire sida sharciga ahay waa sidaas weeye dadki in wax loo taro wax loo qabto la saacido la garab galo la tasliyeeyo laga dhaqaajiyo walaa yudfanu buu lama aaso inaani fii qabrin laba qof xalaal laguma wada aasayo ilaa lixaajatin baahi timaada mooyaane baahi adagoo timaada mooyaane haddii xaaladdu ay caadi tahay qof walba waxa lagu aasayaa xabaalu gooniya ilan baloodhkan waa sida baloodhadan unbuu la mid yahaa efkaeh aa qof waxaad iska jeceshay meel gaara inaad degto tanna waa la mid haddii laakiin arrin adag uu yimaado inagu cuslaada ama dadkiibaa dagaal culus uu ku yimi oo dhimashadiibaa badatay ama safar baaba lagu jiraa ama ummaddiibaa cuduriya wax noocaasi uu ku yimi markaa jinaasadu ay badato waa la isugu geyn karaa laba qof iyo in ka badanba xabaal keliya siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam maalintii uxud shuhadaa uxud raggii uxud ku shahiiday waxa uu isugu geynayey laba nin iyo wixii la mida buu xabaal isugu geynayay maadaam toddobaatan shahiideen dee ragguna dagaal uu ku soo jiray uu daallan yahay laba qof iyo wixii la mida laakiin waxa uu leeyahay jaabir ibnu cabdilaahi ibnu xaraam alansaari saxaabigaasi waxa uu leeyahay wakhti dambe ayaa waxay ila noqotay aabbahay iyo ninkaa kale xabaasha la wadageliyey in aanan ku daynin halkaa marka xabaashii baan qoday aabbahay baan ka soo saaray buuhi oo meel gooniya aan ku aasay mujaahidkii ama shahiidkii kalena halkiisii ayaan u daayay dee nin ilaahay susubkay oo u ilaaliyey buu ahaa cabdilaahi bnu xaraam oo maalintaas si adag u dagaalamay wax jidhkiisii iska bedelayna may jirin buu idhi timihii garhka ayuunba in yari meel ka yara daadatay isagoo sidiisii isaga soohan ood mooddo in tallaajad la geliyey ayaan soo saaraan meel gaala geliyay waa kuwa culammadu ka warramee yidhaahda haddii maslaxadi ay jirto ama faa'iida ay ku jirto qofka xabaasha waa laga saari karaa ibnu xajar weliba waxaabuu ku doodayaaba isagu kitaabkiisa fatxulbaariga ah in la saari karo xabaashii oo meel kale lagu aasi karo dhib weynina aanu ku jirin waayo nebigu halkii uu ku aasay buu saxaabigani maslaxad kooban uga saaray marka in xabaashii la dhisto ama waddo la mariyo waxaa ka fiicanba in laga saaro meel gooniya lagu aaso baa ka fiican haddii dam caamhi ay timaado oo meeshii maslaxad guud loogu baahdo intan cagafta un la marinayo in waxa ka fiican meel gaara lagu aasoo loo sameeyo walaa yudfanu inaani fii qabrin ilaa lixaaja taasiba iyaduna noqoto waxa islaamkeennu uu sunneeyey marka aynu baabkan sii raacinno ilaaha kutubuhu ay xusaane kale in dadka dhintay xabaalahooda la soo booqdo oo xikmadda loo soo booqanaya xabaalaha ama loo siyaaranayaana ma aha sideenna oo kale in laga doono arsaaqad iyo ubad in laga raadiya ma aha laakiin waa in iyaga lagu soo waantoobo geerida lagu soo waantoobo loona duceeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha fa innaha tudakirukum alaakhira berigii hore xabaalaha waan idiin diiday inaad soo booqataan sababta loogu diidayna waxay ahayd dadka iimaankoodaan dhisminoo armay qaarkood dul fadhiistaanba way ka dhammaan waayeen xabaasha laakiin iminka waa siyaaran kartaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xikmaddana wuu u raaciye wuxuu idhi aakhira idin xusuusinaysa markaad aragto hebelkii maalka badnaa xoogga badnaa xirfadda iyo caqligii cilmigaba lahaa halkuu ku aamusay ee sida uu halkaa ugu libdhay dib aan loo arkayn halkaasuu ku libdhay weligaa dib u arki maysid fariin ma soo diri karo dad iyo dunyo wuxuu lahaa waa loo taliyey oo waa la qaybsaday islaantiisiina waa la dumaalay xoolihiisina waa la qaybsaday wallaahi adna tanoo kalea kuu dambaysa tol iyo ehel iyo adduun midna ku raaci maayo idan waa lagama maarmaan halkan wixii aad goglan lahayd ama huwan lahayd inaad la shir tagto qofki saas uu fikiraya rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxaa dhacaysay maalin daayo mararka qaarkood xabaalaha wuxuu soo booqan jiray habeenkii habeenkiibuu soo booqan jiray caaisha waxay leedahay radia allaahu canha habeen habeenada ka mida buu nebigu siduu aqalka iila joogay ayuumbuu siibtay uun waxaan isiri bay tidhi waa kaa ku guuro galay islaamihiisii kale ilaan islaanta had iyo jeer lala qabo dangalada kale way iskaga buuxsanta waan yar dabagalay waan eegay siduu u socdayba magaaladiiba umuu baydhina magaaladii aakhiro xabaalahaa baqiic ayuu tegey kuwii buu markaa u soo duceeyey oo soo siyaabtay waa habeenimo markuu salaatuleylkii tukaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam alxasan albasri caalimka caabidka ahaa ee la odhan jiray taabiciga jaliilka ah maalin maalmaha ka mid a ayaa asxaabtiisii ay waayeen cilmiga ka faa'iidaysan jiray xerta u ahaa goor dambe ayay heleen maalinkii o dhan markay waayeen mar dambe heleen waxay yidhaahdeen xaggaad qabatay xasan waxau idhi kuntu lyawma cinda ikhwaanin lii in nasaytu dakaruunii wain qibtu canhum lam yaktaabuunii maanta waxaan la joogay buu idhi dadaan walaalanahay oo idinka wanaagsan oo haddii aan ilaawo ama qaflade ay igu dhacdo ixusuusinaya wax haddii aan ka maqanahayna aan icunaynin oo aan inxamanaynin ilaan la jooggiinna labadaasaa ku badan buu leeyahy intaan idinla joogana adduunyo iyo waxbaa iga sheekaynaysaanoo qaflad baa igu ridaysa markaan idin idinka tagana waa ii dhigdhigaysaanoo qaarkiin waa ixantaan ragga uu sheegaya waa raggii saalixiinta ah wanaagsanaa innaga dee hadalkee nabadda intaanu libdhin bay sii nacdalayaan marka horena mujaamala ayay kula dhaqmayaan qofkii waxay dabeetana ku yidhaahdeen nicmo likhwaanu haaulaa'i ya abaa saciid dullanaa calayhim wallaahi raggaasi waa rag wanaagsan tilmaamaha aad ku sheegtee maanta aad la joogtae balna tusi qudhayadoo aan ka faa'idaysanayn dee uu kaxeeyo xabaaluhu geeyey waa raggan buuri kuwaan idiin sheegaya waa kuwanoo marka qafladiigu dhacdana way baraarujiyaan oo geeridaan ku xusuustaa dee markaan ka tagana ima xantaan leanna wakhtigii wax la isxabanaya way soo dhaafeenoo way halkana ku libdheen iyagu xadiid markaa imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan min xadiidi abi mascuud oo lagu tilmaamay in derajadiisu ay xasan tahay ayaa rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabtu la hadlo wuxuu leeyahay istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishoodka dhabta ah waxay yidhaahdeen ilaahay baa mahad lehe waxaanu isku wadnaa inaannu ilaahay uga xishoonno sidii ay ahayd in looga xishoodo nebigu wuxuu uhi maya sidaa maaha kaan sheegaya walaakina alistixyaa min allaahi xaqa alxayaa ilaahay oo si dhaba looga xishoodaa waxa weeye an taxfada ara'sa wamaa waca madaxa iyo wixii uu koobsaday waa inaad ilaalisaa ila madaxu wax badan buu koobsaday indhihii iyo dhegihii iyo afkii daldalmayay iyo dhakadii fikiraysay iyo madaxa iyo waxa uu koobsaday waa inaad ka ilaalisa xaraam wa an taxfada albatna wamaa xawaa caloosha iyo wixii ay koobsatayna waa inaad xaaraan ka ilaalisaa wa tadkura almowta waalbilaa baalinimada kugu dhici doonta iyo geeridu waxay soo wadatana aada xusuusataa buuri qofkaasaa faqad istaxyaa min allaahi xaqa alxayaa xadiidkii bukhaari ku sugnaaye mar kale aynu soo marnay mar hore cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhumaa waxa uhi nebigu maruu garabka itaabtay waxauu lahaa kun fi dunyaa kaannaka qariib aw caabiru sabiil markaad adduunyada joogto ha isku ilaawine waxa aad ka soo qaadaa uun inaad tahay qof marti ku ah ma socdaala dadka qubuurtaa ku jira cabaashan qofka lagu aasayo sidaynu wax u garanaynaabay u garanayaan laakinahum laa yujiibuun waanay jawaabi karayn saxiixu muslim waxaa ku sugan qiso cabdilaahi bni camr bn caas waxaan le camr bnu caas saxaabigii la odhan jira mujaahidka ahaa ee masar furay markii ay geeridu ka timi ku timi ee uu sii dhimanayay buu u dardaarmayaa ehelkiisiiyo waxa uu leeyahy marka ay aastaan ciidda ii niisa ciidda ii badiya buui taa waa isuranahay horta xabaashaydana xoogaa ka agdhowaado horaha iiga tegina ilaa neefgeela inta la gowraco in qadar la qaybiyo in la eg ila jooga waan idin weheshanayaae waxa uu nebigu xuseeyoo kale calayhi salaatu wasalaam jinaasaddu intaa ay aynu inagu wadwadno ama sidsidno ama qur-aanka laga ag akhriyayo ee sameecadaha lagu daarayo iyaduna inay hadlayso bukhaari buu ku sugan yahay xadiidka marka jinaasadda dadku ay qaadaan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam haddii ay jinaasad wanaagsan tahay oo qof saalixa uu yahay waxay leedahay qadimuunii qadimuunii bal hadda ila dhaqsada ila dhaqsada ha habsaaminine haddii qof liito uu yahay oon aakhiro waxba kaga horraynina jinaasadda hadlayso waxa ay leedahay yaa weylaha ayna tadhabuuna biha guuldaradeeda xaggeetan kusii wadaan waxbaba kama horeeyaane xaggee kusii wadaan sidaasay leedahay jinaasadu intan dadku haadaa xaqullah xaqu daa'imullah laa ilaaha ila allah ay akhriyayaan iyo samiicadaan dhaadheer iminka aynu wadno sidaasay iyaduna leedahay xadiidkaasi waxa uu leeyahay codkeeda waxa maqlaya wax walba oo aan ahayn bani aadamka bani aadamkuna hadduu hadalkeedaa maqli lahaa iyo qiirada uu leeyahay wuuba suuxi lahaa la saciqa kow bay odhan lahaayeen waxaan sidoo dhammi way wada naxdin baa wadnuhu wada go'i lahaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam marka la sido jinaasadda in lala dhaqsado maadaam arrinkeedu caynkan yahay in lala dhaqsado weeye marka jinaasada qaadaan xoog ula socda buu nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii qof wanaagsan ay jinaasadani tahay meesheedii fiicnayd iyo jannadeedii baa dhaqso loo gaadhsiinaya rafaadkan bay iskaga tegaysa dhaskeeda iyo bacadkeeda iyo huurkeeda haddii mid xun ay tahayna waa balaayo a iska dejinaysaan ilaan ahlunaar ninka sitaa naar buu sitaaye ehel kastabaa ku aadee waa shar qoortaada aad ka dejinaysa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam marka gaarhigii in wan lagu wada maahe intuu tiri u yar yahay in lagu kaxeeyo wey ka gaariga aada u eriye sunnaha tabiqayana ha la yaabinoo ha qabsaninee waa macrifa ayuu ku socdaa qofkaas haddii aanay jinaasadda ama wax ka imanaynin ama aanay karaamadeedii dee waxu dhimaynin orodkaas si socod caadiya waa in loola socdaa oo sbiid caadiya lagu socdaa taasina waa midh jira wey runtii dee mawduucu waa mawduuc ballaadhan laakiin inahaasaynu maaragtay sii raacin lahayn una baahan runtii in cilmi loo yeesho in fiqi iyo aqoon loo yeesho waayo noloshu waa laba qaybood waa geeri iyo nolol qof ama uu noolya ama u dhinto waa labadaa mid un marka cilmiga nolosha la xidhiidha sida aad wax uga baranayso waa daruuri cilmiga aakhiro iyo qofku wuxuu qofku noqonayo iyo meesha ka horraysanaya inuu maaragtay iyadana wax badan ka ogaado waxaaynu wax yar ka raacin lahayn baabkaa intaasaynu kaga baxnay waxaynu soo qaadanay dahaaradii iyo salaadii iyo jinaasadii intaba soo aragnay cilmiganina waa cilmigii nolosha qaybaha kala duwan dee waa taa geridiiba laga soo hadlay noloshana dhinacyadeeda kala duwan cibaadadeeda iyo mucaamaladeeda mid caam iyo mid khaasaba siduu ilaahay ula dhaqmayo siduu ummadda ula dhaqmayo shakhsigu intaba nidaamkan axkaamta ama nidaamkan islaamiga ahi wuu ka warramaya halkan waxaynu u gudbaynaa markaa sekadii sekadii oo alcibaadaat ayaa had iyo jeer kutubtan fiqiga u horaysa cibaadaad marka la leeya waa salaadii iyo sekadii iyo soomkii iyo xajkii markaa waxaa ku xiga almucaamalaat nidaamkii madaniga ahaa ama baacamshtarigii iyo heshiisyadii iyo cuquuddiioo kusii xiga waxaa kusii xiga nidaam alusra nidaamkii qoyska iyo xuquuqdii meesha taallay iyo nikaaxiyo waxyaabihii lawaaxiqdiisa ay soo raacayay waxaa kusii xiga isaguna nidaamkii qadaaga iyo garsoorka nidaamkii kale caalamiga ahaa nidaamkii jihaadka iyo taariikhda iyo siirada ayaa isaguna kusii xigi doona insha allah waxa uhi tajibu zakaatu fii khamsati ashyaa sekadu waxay ku waajibtaa shan shay shan shay baa sekadu ay ku waajibtaa dhaqaalaha sida islaamku u qabo wa hiya almawaashi walasmaanu wazuruucu wathimaaru wacuruudu tijaara almawaashi waa xoolihii noola walasmaanu iyo lacagtii iyo wazuruuc sarcii beeraha ka baxayay wathimaar iyo midhihii beeraha wa curuudu tijaara iyo baacmushtarigii bagaashkii baacmushtariga weeye sekadu arkaanuislaamkay ka mid arrin aan la fududaysan karinna wey arrin aan la sahashan karin weeyaan qof kastoo muslimina wuu iska ilaalinaya halkaynu ka taagannahayna waxa wey halkuu abubakar ka taagnaa iyo asxaabtii la dagaal gashay hadday soo baxaan dad dhaqaalo haysta oo beersanka ama nisbadaa cayiman ee kooban ee islaamku qofka uu ku waajibiyey diida oo ilaa anigu seke aan bixinayaa ma jiro waa lala dagaalamaya xoogna waa laga qaadaya siduu abubakar uga qaaday wallaahi la uqaatilanna man faraqa bayna asalaati waazaka ilaahay wuu xidhiidhiyey aqiimuu salaata waatu zakaa salaada iyo sekada saasuu xidhiidhiyey waa la dagaalamayaa buul weligoodba ha ashahaateene kuwa yidhi waanu tukanaynaa sakadana kol hadduu nebi moxamed dhintay sako bixin mayno sidii buu dabeetana ugu egeeyey dagaal asxaabtuna ay ku ayidheen iyadoo cadowgii kale ee reer yurub iyo carabtii bariga iyo waxoo dhan halkan soo fadhiyaan kuwii sakada diiday buu ku ilaaciyey nebigu calayhi salaatu abubakar radia allahu canhu iyo asxaabtiiba marka ilaa ay towbad keenayeen waa lagu wado qasab baa laga qaaday marka cid qasab kaga qaado ama abubakar u noqoto hadduu qofku waayo dee ha ogaada isagu maalkiisa inay gubayso sakadu maalka haddii laga bixin waayo wuxuu nabigu xusay maa khaaladat sadaqatu maalan ilaa akalatu aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam sakadu markastoo maalka laga ilaalin waayo oo ay dhex gashay ku barido way cuntaauun si yar yarunbay u akashaa maalkii rifan iyo lisan baa ku dhacaya saa darteed bay habboontay qofku inuu wati si dhaqsaa uga bixiyo wakhtigii marka uu soo dhammaado maalkiina gacantiisa uu ku jiro inuu ka bixiyo dabeetana uu ciddii lahayd siiyo waa dakhli runtii islaamku uu aad iyo aada u tixgeliyey oo cibaado ha ahaato haddana ummadda waxa ay u tahay dakhli culus kala duwan cashuurta oo dee siyaabo badan bay uga duwantah waa cibaada waxaa kale uga duwan tahay cashuurtu dee had iyo jeer waa bidaacatulmuluuki waaru'asaa dadka madaxda ah ayuunbaa iska wadwataa haddii madax la waayo dee cashuuri ma jirto ama nidaamkan anarkiga ee dowladla-aantuu yimaado wax cashuur laydhaha ma jiro dowlad ha lahaadeena mayay lahaan qof muslimiintu jooga seka way jirtaa cashuurta waxaa laga qaadaa wixii faa'iida ama faa'iida ay ka soo gelaysa laakiin maca raasamaalkiiba halka sekada laga qaadaya marka dadka muslimiinta halka cashuurtu ay ugu jirto ummadaha kale ayay sekadu ugu jirtaa umuurta dadka khaaska ah iyo masaalixda guuda caamka ah labadabana dee sidaad arkaysa waa lagu bixinaya sidaa ilaahay uu ku xusay suuradda suuratu tawba aayadda ku sugan inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum wafi riqaabi waalghaarimiina wafii sabiili illaahi wabni sabiil sideedaa qodob waa arrimo ijtimaaciya ama bulshada xaggeeda la xidhiidha oo marka ama shakhsiyaadba intaba marka yaan la fudaysanin bahasha had iyo jeer bahalkan maalkuna nebigu siduu kaga warramay calayhi salaatu wasalaam inna haadihi dunyaa xulwatun khadirab adduunyadu waana macaan waana cagaar dabeetana dollarkii iyo danaaniirtii oo rabdaba ah insaankii haddaanu iimaan buuran lahayn way iskaga adagtay inuu dad uun isaga dhiibo dabeetana wuxuu odhanayaa ma toban uunbaad imika isaga dhiibi uuna cid armaad meel gelisaayo ay kuba fiican tahay baalkaa ama dabaduu sii haynaya ama waxbaabuu ka goosanaya kala hadhaya kii geela cas lahaa isaguna maqaalintii ina heblaayo intaad kusoo tabcaysunba iyadoo ku soo eegaysa uun nin baa wuxuu mayadoo qaalintu isoo eegaysumaan muquuniyaabu ina heblaayo marka waxaa masaakiintan iyo dadkan ilaahay uu siiye sideedda qolo ahina waxay kuwa kula shuraakoobay qofkan maalqabeenka ah qadarka sekaday kula shuraakoobeen shuraakay kula yihin qof shuraakaa sidaad ula mucaamili lahayd un dadka sekadalena ula dhaqan qofka shuraakada kula ahi hadduu ku idhaahdo waxaygii waan rabaa waxaygii waan rabaa de maxaad odhanaysaa ku siin maayo ma odhan karti qofka shuraakada ah ee maalkan kula leh haddaad doonto maalkii inaad si uun tidhaahdo ama aad ku tasarufto ama aad iibiso waxaad dareemaysaa inaad inuu mudan yahay inaad kala tashato iibkaasina aanu ansaxaynin haddii aanad kala tashanin saasaad dareemaysa kana waa noocaasoo kale haddii sakadii lagu leeya ood bixin weydo iibkaagu ma ansaxaya waxaad cunaysaana waa xaraam leannahu beersantii ama nisbadii qadarkay lahaayeen sideedan qolo wuu ku jiraa uun wixii aad iibisaba gurihaado bagaashaada neef xoolahaado nisba unbaa kaga jirta sakadii oo aanad lahayn oo aanad milkisanayn oo beecu uu ku buraya beecu hadduu bar ku burana wadartana uu ku buraya ra-ad bay ku leedahay sadaqadu aada u cajiiba ama sekadani waxa ay ku leedahay oo islaamku u jideeyey lahaa aahar fii xayaati alaakhid wa fii xayaati almucti wa fii xayaati almujtamac qofka bixinaya iyo ka qaadanaya iyo bulshadaba ra-ad wanaagsan bay ku leedahay daynu qaar ka mida ka soo qaadanno waxaa ka mid a in dadka ilaahay uu kaga nadiifinayo seka bixintaa bakhaylnimada qofka lexejeclada iyo adaygu waa wax iskaga jira wadaad iyo waranlaba midkas mid taqiyah iyo mid kaleba way ku kala badan tahay una dadka wax iskaga jira waa lexejeclado bixinteeda la bixiye la badiye la caadayste la joogteeyaa way ka rifrifaysaa qofka lexejecladii wa kaana alinsaanu qatuuran wa uxdirat ilanfusu shux nasku saasuu tilmaamaya sakadan bixinteedu waa qofkii waxa uu la qabsanayaa bixintii haddii wax bixiya haddaanu wax bixinin dee qofku isku mid baa sakada bixinteedu waxay culimmadu ku tilmaameen inay tahay takhalluq biakhlaaq illaah akhlaaqdii ilaahayoo qofku uu qaatay akhlaaqda insaanku waa inuu waxaysto hadduu qaninimo raadinayo waa inuu maalka isku dayo inuu qaninimada ka baadi doono ilaahay akhlaaqdiisa wanaagsanina waxa weeye annahu istaqna camaa siwaah wixii ka soo hadhay inuu ka maarmay marka qaninimadii qofkani waxa uu ka raadinaya kamaaranshahanu maalkii ka maarmay marka waa akhlaaq wanaagsan oo insaanku uu qaato waxa ay tahay sakada bixinteedani nicmadii ilaahay oo aad ku mahadnaqayso ilaahayna wuxuu tilmaamay nicmada markuu bixiyo mahadnaqu inuu yahay dabarkeeda dabarka nicmadu haddaad doonaysa nicmadaad haysataa inay kuu joogto shukrigeeda la kaalay shukrigaasoo qowl noqda oo qalbi noqda oo ficil noqda ficilkii shukrigu waa inaad bixiso wixii ilaahay uu kuuhi bixi lain shakartum laaziidanakum waama binicmati rabbika faxadi marka nicmadii ilaahay baa lagu mahadnaqaya azakaatu cilaajun lilqalbi min xubbi dunya jacaylkii adduunyada ayay ka dawaynaysaa wax bixintani seke iyo sadaqaba aad bixinayso waxay soo jiidaysaa oo raadadkeeda waaweyn ka mid ah annahaa mujlibatun lilmaxaba kalgacal iyo isjacayl ayay keenaysa mid wal oo innaga inaga midoo faraha wax ku haya ama wax meermeerinaya oo shaqaynaya wixii lagu lahaayee waajib ahaa marka uu bixiyu sidiisa u bixiyo dabcan cid unbuu gaadhsiinayaa bulshada ka mid a kuwa ay saaxiib yihiin kuwa baahan kuwa aqaariba wuxuunbuu gaadhsiinaya intaa uu gaadhsiiyeyba waajib ay ku lahaayeenba ha ahaato laakiin haddana way ku jeclaanayaan way ku jeclaanayaan maal carbeed baa waxa uu leeyahy jubilat annufuus aw alquluub bixubbi man axsana ilayha wa bibugdi man asa'a ilayha qofka bani aadamkaa waxaa iskaga abuuran cidda u tawaabta ee wax u dhiibta inuu iska jeclaado cidda nagta u xarfisa ee waxba u dhiibi weydana inuu iska naco kanna wuu iska jeclaanayaa kanna wuu iska nabcaanayaa marka dadkiina wuu isku jeclaanaya taasina waataynu u baahannahay wax isnaco uma baahnine wax isjeclaado iska ag dhowaado oo xumaan iyo xalaafiiritoona aanay dhex marin baynu u baahannahay bal intaa yara muqadimada ah baynu ku dayn doonnaa iyo xoolaha sakadu ay ka waajibto caawa aynu qaadannay inay yihiin shan qaybood shantaa qaybood iyo tafaasiishooda baynu duruusta dambe ku qaadan doonnaa insha allah bismi illahi raxmaan iraxiim su-aasha u horaysa ee sheekh maxamed la soo weydiiyey waxa weeyaan qofka marka ililka la dhigo dhabanka ayaa loo banneeyaa oo dhooba loo saaraa maxay markaa xukunkiisu noqonaya
waa ka hadlayaan fuqahadu runtii in qofkii xarkaha ku xidhanna laga furo xarkaan dhexda iyo madaxa iyo kaga xidhan cagaha iyo in laga furo oo aan maradana debadda loo soo celinine gudaha loogu celiyo isagana dhoobana loo barkiyo dhabarkana mid lagaga tiiriyo sidaa uu leeyahay saxaabiga camrubnu caas waxaan leeyahay sacdubnu abiwaqaas markuu sii dhimanaya uu leeyahay way soo aroortay oo dee barkimo kale oo maanta uu hayaa ma jiree tii barkimadii caadiga ahayd ama buushka ahayd ama dhogorta ahayd wuu ka soo safraye tanay ishuran yihiin in loo barkiyo dhabarkana qaar laga tiiriyo waa jirtaa way soo aroortay
su-aasha labaad waxa weeyaan maxaa ka jira su-aasha odhanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu dhintay ilaahay baa ku tukaday dee horta wixii jira ee aynaan arkaynina haybka ku saabsan haybka maqan ku saabsan wax lagama maarmaana inuu daliil yeesho nebigu muu sheegin calayhi salaatu wasalaam muu sii sheegin dee dabadiina yaa waxyiga laga qaadanaya iyo qaybkee sheegaya cidda sheegtay dee iyadaa ayaa bal sii wadi doonta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu haynaa in asxaabtu ay ku tukadeen ridwaanullaahi calayhim iyada oo weliba furaadda ay yihiinoo kolba intii timaadaawun ay ku tukanaysay waayo cid madax u ah ama madaxnimo loo doortoo isaga beddasho wakhtigaa khaliifahina may jirin oo intii la aasay kadib ayay dhacday arrintaasi marka asxaabtunbaa ku tukaday ridwaanullaahi calayhim midda kale waxyaabaha aad u layaabka badan waxaa ka mid ah tukashadu waa caabudid ilaahay la caabudo tukashada maxaa loo tukadaa in ilaahay la caabudayo bal waayo ilaahay hadduu nebiga ku tukaday uu isagu sii caabuday cidda uu caabuday ee uu u tukaday waa ayo waa arrimo iska fashilan weeye caqiide ahaan iyo caqli ahaanba wallahu aclam
su-aasha kale waxa weeyaan haddii meydku uu mid ka bato ma salaad quraa lagu tukanayaa mise mid mid baa loogu tukanayaa
kol haddii jinaasaduhu ay isku meel yaallaan waa la safayaa dabeedna salaad qura ayaa lagu wada tukanaya salaad qura ayaa lagu wada tukanaya ilaahay fadligiisu wuu ballaadhan yahay salaadiis salaadu ma ilaahay kama dhigayo mid aan ka u sokeeyo dhaafayn kama dhigayo ilaahay ee fadligiisu wuu wada ballaadhan yahay waajibkiina wuu ku dhacayaa waanay ku ansaxaysaa waa la tartiibinayaa uun iyadoo raggana lagu beegayo madaxa dumarkana qaarka dambe uu ku beegayo imaamku qaabilidda uu qaabilayo qibladana loo wada loo wada jeedinaya salaad qura lagu wada tukanaya
su-aasha kale waxaa weeyaan waxaa jirta meelo badan oo danta caamka u badan sida dugsiyada wadooyinka guryaha qaar iyo dhakhtarada oo xabaale ka dul dhisan muxuu noqonayaa markaa macaamilkooda ku cibaadaysigoodu muxuu noqonaya dee xabaasha waa tanaynu xadiidka saxiixaa soo xuseynay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diiday in lagu fadhiisto ayuu diiday aad buu uga dayriyoo de inay la mid tahay un dhimbiil naarahoo aad ku fadhiisanayso ayaa uu ku shabahay waxaa runtii aad dareemi karaysaa dhibka ay leedahay qof iminka aqalka aad ku jirto hadduu qof dhagax yar ku soo tuuro ama qori ku soo tuuro miyaad ku jirtaa mise intaad debadda u soo baxdaabaad tidhaa waryaana shiiday inta xaafadda laga soo boodaabaa laodhanaya warya ayna shiidaya waa aqalkaa dhagaxa yar lagu soo tuuray bal ka waran hadday qaar yidhaahdaan sandaqadda aad ku jirto dusheedaannu mid ka sii dhisanaynaa dee waa maratuur dadka xaafadda ku jiraa ku jiri maayaane way dagaalamayaan marka aamuskiisan miskiinka halkan lagu aasay in baloorkiisa lagaga faa'idaysta maaha sharcan culimmada wax sheegaya oo fasaxayaa ma jiro in intoo xabaashii la baabi'iyo wax laga dul dhisanayo kuwa ugu sokeeyaa waxay leeyihin ha laga saaro kuwa kalena waxay leeyihin intan wuu milkiye waxa xaaraana milki caamah iyo milki khaasah midnaba in loo geysto wax caamana lagama dul dhisi karo shakhsina kama dul dhisan karo waddana lama marin karo qofkana lagama saari karo ayay qaybi ku tagtay qaybta u sokaysaa waxay leeyihin haddii laga maarmi waayo maslaxad caamana loogu baahday ha laga saaroo meel kale ha lagu aaso laakiin dee yaa isu joojinaya cid taa ka dhegaysanaysa iyo wax la eegayaaba ma jiro ee waxa weeye ma bannaan tahay uun ma bannaantahay bidaartiibaa la degi gaadhaya ise waa dhul dhul markaa xabaalba haadee
su-aasha kale waxay leedahay ilmaha yare haddii uu lix bilood gaadho oo qaabkiisi iyo suuraddiis oo dham ay dhammaystiran tahay ma lagu tukan karaa
waynu soo sheegnay maalintii dhoweytay ilmuhu hadduu nolol ku soo dhasho in lagu tukanayo marka inaad fahamtaabaa muhiima markuu nolol ku soo dhasho ilmuhu ayuunbaa lagu tukanayaa hadduu doono sagaal biloodba haadee hadduu bakti ku soo dhasho dee laguma tukanayo horaynu usoo xusnay
su-aashani waxay leedahay muxuu noqonayaa xukunkeedu siyaaradan xabaalaha lala doonanayo ee lagu dul cunayo ee lagu dul qalayo waay tanina waxay leedahay haddii waa gabadh baa soo qortay waxay leedahay haddii aan geeri tagoon ka shaqaynayo waxyaalaha aan ka cuno muxuu noqonayaa xukunkeedu
xalaal iyo xaaraankuu yahay wey wuxuu hadduu xalaal yahay de waa la cuni karaa hadduu xaaraan yahay oo dee bisinka ilaahay aan lagu gowricinna de lama cunayo marka qadiyadda cunnadu dee waa arrin gaara laakiin dee tacsiyada iyo nidaamkeeda mashruucaana horaynu u soo sheegnay waa la cuni karaa cuntada iyo cadka wixii markaa xalaalah ee aan xaaraan ahayn
su-aashanina waxay leedahay haddaan waalidkay qur-aan u akhriyo ma gaadhaya qur-aanka way runtii daliil kuma soo aroorin inuu gaadhayo qofka daliil kuma soo aroorin madhabtan shaaficiga aynu hayno kutubtooda mudawalaadka kane waa kitaab koobane waxa ay leeyihiinay iyagu sheegayaan siiba sheekha alimaamu shaafici in qur-aanku aanu gaadhaynin waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa aayaddaasuu soo daliishadaa laakiin madaahib ay ka mid yihiin xanaabiladu ayaa waxay tilmaamayaan haddii qur-aan la akhriyo oo dabeedna iyadoo marka qur-aankaa la dhammeeyo ilaahay ow naxariis iyo dembidhaaf sii la yidhaahdo qofkaa dhintay waa iska suuragal ma aha haddii la yidhaahdo ilaahayow ajrigiisa ka sawaabi taa way diidayaan laakiin waxay u sheegayaan qofkii ayaa ajrigii leh laakiin qur-aanka marka la akhriyo meeshii barakaa kusoo degaysa iyo naxariis marka haddii ilaahay dembidhaaf loo weydiiya taasunbaa bannaanaan karta adigu arrintaasina waa arrin inagu aynaan inta badan samaynin calaa kullin daliil ku soo arooray qur-aanka ma jira sadaqadii waa ku soo arooray daliilku ducadiina wuu ku soo arooray laakiin qur-aanka kariimka ah in qofkii dhintay loo akhriyo iyadu daliil ma laha markaa waxa wanaagsan kuwaa daliil kale sadaqada iyo ducada uun in la badiyo haddii qofkuna qur-aankii u akhriyay ajrigii isaga uunbaa helaya markaa wadaadadii loo yeedhay ee layidhi hebel baa dhintay hebel kaalaya soddonka qur-aanka akhriya lacagtoodiina way iska qaateen hilibkoodiina way cuneen ajrigiina iyagaa leh
su-aasha kale waxa weeyaan ma bannaan tahay qofka mara aan caddayn in lagu kanfo horaynu usoo sheegnay kafanta inaanay shardi u ahayn midabka caddaanku midabka caddaanku siduu innaga sunno inoogu yahay inaynu xidhanno ayuunbuu qofka muxrimkaee xajka xidhanna sunno ugu yahay qofka dhintay in lagu kafmaana ay sunno u tahay haddii hore loo waayo maradii caddayd sida mararka safarka iyo had iyo jeer dhacda ama tuulayaasha baadiyaha ku dhacda ama dee qofkiiba wax loogu iibiye la waayo dharka kalarka iyo midab kale waa lagu kafmi karaa taana horeynu uga soo hadalnay
jasaak allahu khayr sheekh maxamed cumar diriin intaasay noogu dhantay caawa bilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu